aynu ku bilownay maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya fahad daahir axmed oo loo yaqaano fahad yaasiin oo u gudbiyey dacwad ka dhan ah guddiga doorashada oo diiday kursi uu ku soo baxay oo doorashadiisu ay bishii labaad ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda ee hortaalla dacwad uu soo gudbiyey qareenka fahad yaasiin waxayna maxkamaddu garyaqaanka dowladda u qabatay muddo laba cisho ah oo uu ku soo gudbiyo ama uga soo jawaabo cabashadan haddaba qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan goordhoweyd ku waraystay garyaqaana cali maxamed yuusuf oo loo yaqaano caliyare oo ka mid ah qareenada ku sugan magaalada muqdisho waxaana ugu horeyn weydiiyey nuxurka qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare qoraalka maxkamadda sare kasoo baxay waa qoraal sharci ah maxaa yeelay waa loo soo dacwooday dacwaa lasoo gaarsiiyey si dacwo lasoo gaarsiiyana markay dacwada maxkamadda diiwaan geliso tallaabada ugu horeysa waa in la ogeysiyaa dhinacii la dacweeyey waa in loo yeero oo la siiyaa koobi kamida dacwada si uu uga soo jawaabo wakti kooban marka qoraalka saxiix maxkamaddu sharci ma u leedahay inay dacwadan iyada ay ka bilaabato maxkamaddii sare oo dalka ah qaabka loo maraysay siduu kula yahay horta sida ku xusan qodobka tobnaad ee sharciga madaniga ee soomaaliya haddii hay-ad dowladeed wax kaala dhexeeyaan oo amar kugu soo saarto marka hore iyadaa loo tagaa layra igadaa haddii ay kaa diidana dacwad maamul baa loo qortaa maxkamadda sare sidaasoo kale markii la tago xeerka nidaamka garsoorka soomaaliya qodobkiisa koob iyo tobnaad gaar ahaan farqadiisa shanaad waxay leedahay haddii arrinta dacwo doorasho ku saabsan tahay muran xagga doorashada hadday ku saabsan tahay ama natiijo soo baxday laguu diido ama natiijadii si xun loo maamulo ogaadihii markaa shaqada hay ay diidaan cabashadaada maxkamadda sare ee dalka ayaad u qoran kartaa cabasho maamul in hay-addan ay kaa gar daran tahay maxkamaddana dacwada waa dhegeysanaysaa labada dhinac u yeeraysaa kii gar lahaadeena garka siinaysaa arrinta waa intaa un marka dacwada saad yaasiin uu u qortay maxkamadda sare waa dacwad saxa maxaa yeele waa muwaadin inuu dacwado xaq u leeyahay shahaadada loo diidayna waxba kuma kala duwana asiga xildhibaanada kale markaad si saxa u fiiriso maxaa yeelay dhowr qof oo galmuduga iyo dhowr qof oo hirshabeella maane inta kaleba waa dad lasoo xaraabiyey waa tahay marka gar buu heli karaa inuu yidhaahdo anigu dadkan lamid ahaye keligay arrinkan iguma dhicin maxaa aniga keligay la ii baagsay oo laigu diiday intaa wey laakiin maxkamaddu laba cisho quro ayay siisay dhinacii dacwadda laga keenay laba cisho ma tahay wax macquul ah laba cisho sow wax aada u kooban maahan marka loo eego dacwadda baaxadda ay yeelan karto waxaan jeclahay laba cisho inuu maxkamadda gudaheeda ku yimaado qof hadda maxkamadda xamarweyne ku taalaa qof laga yaabo inuu xamar jajab joogo oo lix boqol oo tallaabo u jiro maxkamadda inuu maxkamadda ku yimaado laba maalmood waa waqti ku badan imaanshadaasi ma aha tii dacwada la qaadayay wixii looga soo dacwooday inuu ka jawaabo oo warqadii looga soo dacwado la siiyo dabadeed oo dhowr maalmood oo kala qaato oo uu soo diyaar garoobaa laga wadaa mooyaane sidii hadda loo saamayn maaha markaad timaadaa dacwada la fadhiisanayaayo horaa lagaa xukunka laga gelaya arrinta saa maaha si dadku u saamayn maaha qofka waa loo yeeraya waxaa la siinaya wixii looga soo dacwooday wakti kalaa la siinaya saddex ha ahaato afar ha ahaato shan ha ahaato muddo uu kusoo diyaar garoobo sharciga kusoo aruursado uu iskusoo difaaca codsaan garyaqaanka guud arrinta loo diray maadaama waxa la dacweynaya ay hayad dowladeed yihiinoo guddiga doorashooyin qaranka waa hayad dowladeed dowladdu ay dhistay oo shaqaynaysa waa tahay garyaqaan garyaqaanka guud waa tahay garyaqaane bal waxa waxaan haynaa in kursigan loo joojiyay ama ay la xiriirto arrimo siyaasadeed oo aysan ahayn arrimo sharci marka dhinaca sharciga iyo maxkamaduhu halkey ka soo geli karaan doorashooyinkii hore qaab siyaasadeed ayaa lagu furdaamin jiray muxuu kiiskani gaar uga duwan yahay oo keenaya in dhinacii maxkamadaha la aado doorashadii oo waagi xasan sheekh maxamuudba saasoo kale nimankii hogaamiyay kooxeedyada ahay ee la dhihi jiray qabqabalayaasha ee baarlamaanka galay ee dadkooda soo doortay ayaa waxaa loo diiday in la dhaariyo sidaa darteed maxkamadda sare ayay dhaco ka furteen laba kun iyo iyo lix iyo tobankii maxkamadda sarena muddo kooban ba go-aan ku gaarto haddii xildhibaan dadkooda doorta ay yihiin in la dhaariyo xaq baa loogu leeyahay marka marka ugu koowaad oo keliya maaha oo dacwadaas waxay dacwo dastuuriya laakiin midaana mid maamul marka waxaan jeclaa taasi inay maamul ahayd marka maxkamadda sare mar kasta waa loo dacwoodaa waxaana wey marka dowlad la yahay hay-adaha dowladda markay isqabsadaan yani go-aanka ugu dambeeya maxkamadda ale oo hadda maxkamadda tiraadana sharci bay noqonayaan waa tahay ugu dambeyntii garyaqaane waxaa jirta in dalku uusan lahayn maxkamadda dastuuriga ah ee arrimahani qaadi lahayd ama qaabilsanayd maxkamadaha guud ahaan dalkana gaar ahaan maxkamadda sare aad baa loo duraa marka sidee kula tahay in xukun lagu wada qanco oo cadaalada ay maxkamadda sare kusoo saari karto mar haddii aad ogtahay eedaha loo jeediyo ee ku aadan madax banaanideeda horta hadda ka hor ma aysan gelin dacwo maamul oo doorasho ku saabsan horda laysu hayo laysuma saanshaa layidhi haddeer maan fiirino waxba yahaan laga hordegin waa la dulaa cadaaladeeda iyo waa la yeelaa iyo marka laleeyahay duruuf baa loo baahan yahay shay waxaa loo baahan yahay cad oo ay ku gashtay oo hadda kahor doorasho ay kala saari weysay amay qalad ku dhacday maxkamadda sare qofka duraya waa qof aan ayada dan ka lahayn ama aan aqoonin waxa ku tahay ama asocaawi limaaji wilaa layidhi qof waxaa laga yaabaa cadowgu u yaalo qof kausan aqoonin waxaa laga yaaba qof aan maxkamadda sare iyo shacbiga midna aqoonin inuu yidhaahdo maxkamadda sare way xuntahay laakiin hadda waa loo wada fadhiyaa dacwada waa laga qeybgelaya siday u maamusho hala fiiriyo markaasa waxaa la leeyahay cadaalad maysan falin iyo way fashay
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan cali yuusuf cali yare oo ka mid ah qareennada ku sugan magaalada muqdisho oo khadka telefoonka iigu warramayey